waxaa weli ismarwaa siyaasadeed uu ka taagan yahay doorashooyinka madaxtooyada iyo furista ururada siyaasadda somalilan iyadoo aan u muuqan wax tanaasul ah oo u dhexeeya xukuumadda iyo mucaaridka wararkii ugu dambeeyey waxaa hargeysa ka soo diray qadar maxamed cakulle muranka siyaasadeed ee ka taagan somalilan ee u dhexeeya xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi iyo xusbiyada mucaaridka ee waddani iyo ucid ayaa cirka isku shareeray mar kale kadib markii ay mudaharaad ay dalbadeen xusbiyada mucaaridka ee somalilan wasiirka arrimaha gudaha somalilan ku tilmaamay in aanay u soo marin dariiqii sharciga ahaa mudaharaad kasta oon xeerkaa waafaqsaneyn aasaanay ogolaanin wasaaradda arrimaha guduhu waa sharci darro waa mudaharaad lagu burburinayo deganaanshaha sharciyada iyo nabadgelyada dalka waa koo waxaa qodobadaasi ay sheegayaan sifaha ujeeddada iyo nuxurka mudaharaadkaasi uu samaynaya maxaa loo mudaharaadaya xusbiyadu waxa ay cuskadeen oo ay yidhaahdeen waxaanu cuskanaynaa sicir bararkan cirka isku shareeray waxaan ku idhaahdaye somalilan ummadda reer somaliland ee kala qaybsantay doorashooyinka dib loo dhigayo madaxweynaha joojiyey kuwaasay soo cuskadeen xeerkan may cuskan xeerka nabadgelyada guud ee dalka way ka xadgudbeen qodobada dastooriga ahee maxaanku dhahda ee tilmaamaya xeerarka way ka xadgudbeen waxa kale oo xadguduba in ay iyagu xusbiyadu ka mudaharaadaan xeer qaranka uu jideeyey innagu xusbiyada qarankaa jideeyey liisanka iyagiiba ayaanu haysanaa liisanka iyaga wuu dhacayaa waxaanu xusbi qaran ku nahay xusbi qaran waxaanu ku nahay xusbiga ucid iyo xusbiga kulmiye iyo xusbiga maxaanku dhahdaye wadani waxay xusbi qaran ku yihiin doorashadii axsaabtu ay ku soo kala baxay ee aanu ururada ka midka ahayn ayaanu saddexdayadu markii ay ugu codbateen ayaanu xusbi qaran ku ahayn xeerkii annaku aanu ku ahayn xusbiyada qaranka ee liisankiisu uu naga dhacayo haddii iminka ururadii la furi waayo inaanu nidhaahno xeer qaranku leeyahay maxaanku dhahdaayey ma aqoonsaninna waxa weeye qarannimada somalilan cid aan aqoonsanayn
laakiin wasiir iyagu xaggooda waxay ku doodayaan in doorashadii madaxweynaha iyo furistii ururada arrin siyaasadeed xisbi kulmiy ahaan iyo xukuumadda aad ka tirsan tahay aad ka wadaanoo soo kala hormarinaysaan banaanbaxooda xataa waxay ku sheegeen inay dadku dareenkooda muujiyaan marka haddii ay ku iman waayeen banaanbax inaad u ogolaataanoo weliba amniga banaanbaxayaasha ilaalisaan idinku muxuu idin yeelaya
horta annaku xeerka iyo dastoorka iyo shuruucda dalka ee kale waxaanu ogolnahay cid walba waxay u fulinayso wixii aan nabadgelyada wax yeelaynin kumana marmarsoonayno nabadgelyada wax la yeelaya laakiin waxaanu arkaynaa nabadgelyadii la burburinayo marka xeyira xeerarkeedii la burburinayo mada somalilan ee amniga noocyadeena ciidamada qalabka sida gedigood waxay nooga shaqeeyaan waa amniga iyo xoojinta nabadgelyada annaku iyaga ciidamana u samayn mayno ciidamana u diyaarin mayno laakiin ciddii nabadgelyada jabinaysa dee ciidamadu waa awooddooda sharciyeed iyo waajibaadkooda dastooriga ah inay sharciga ilaaliyaan waxaa qudhae aan leenahay waxa weeye waar idinkuna inaga daaya annaku cid la xidhxidhan uma rabno waxaan ku dhahdaye waad arkaysay ayaantan dhaweyto waxa soconayey samaad garanin ya iyagoo annaku waxa weeye cid allaaliye ciddii xusbiyada mucaaridka ah annagoo raacayna qawaaniinta iyo xeerarka qaranka aanu ku nahay xusbiyada ayaa waxaanu diyaar u nahay in mar allaaliya mar kastoo la doonayo in la wada hadlo si nabadgelyo si ixtiraam leh si siyaasadeed soo dhoweyn inaanu maxaanku dhahdaye aanu isugu nimaadno aniga saaka hadday fariin iisoo diri lahaayeen oo ay odhan lahaayeen xafiiska kuugu iman mayne ama aynu hudheel hebel isugu nimaadno ama xafiiska iyaga wadani iyo ama xafiiska ucid noogu kaale waan tegi lahaayo maana dee kaftanowna yar dhexmarmari lahaa mana qanjiiro qanjiiro yarna waa laygu dhufan lahaa waayo wiiggii socday oo dhan dadka ay abaabuleen labada guddoomiye ayaa aniga i caayayey wax allaalay wax cuqdadan ka qabay wax dareenan ka qabaana ma jiro qoladiina dee xafiisyadooday joogta haddii markaa tago xoogaa yar igu yaro dhufdhuftaanna waan iska ogolaan lahaa mala qaarna waanu isgaranayna waanu kaftami lahay anaa ugu tegi lahaa meeshooda markaa waan joojiyey inaanu mudaaharaadkaasi sharci ahayn ciddii ku tallaabsataana in ay tahay cid sharciga burburinaysa nabadgelyadan waxyeelisa su-aasha ugu dambaysa wasiir in madaxweynihii adiga xisbi mucaarida aada u soo haydeen muddo toban sanaho waa taqaanaan mucaaridka idinkaa taladii qaranka haya miyaanay habboonayn inaa idinku odayaysaanoo wax badan liqdaanoo een soo dhowaysaanoo arrinta dhulka dhigtaanoo horta waa dhib anuka odayaal baanu nahay waayo aragna baanu nahay colaad waxay tahayna waanu garanayna arrinkan iminka wadahadalkiisa cidda bilowday waa annaga cidda ergada dirsatayna waa annaga ergada markaa odayaal waaweyn oo cali waran cadde oo dalka xilal fara badan ka soo qabtay uu ka mid yahay iyo qaar kale oo xilal haya ayaanu u xil saarnay in ay arrintaa dariiqii kaste ay u marayaanba u maraanoo dabadeedna ay isu kaayo keenaan tiraba intii jeeraanu saragnina iyaga isu kaayo keenan ayaguna dee rag ka tirsan xusbigan xilana ka soo hayay weeyi maantadana diyaar baanu nahay inaanu maxaanku dhahdayey ciddii kale ee ay ku kalsoonaanayaanba aanu soo durno dabadeed waxaanu kale oo samaynaynaayo aanu leenahay mar kasta aniga iminka hadday iminka idhahdeen berita xafiiskaagaanu imanayna dadka kalena waanu ka saarayna xafiiskuna iyagu diyaaru noqonaya qasriga madaxweynaha iyo madaxtooyadu haddii ay imanayaan diyaar bay u tahay saacadda iminkaaynu wada hadlayno nuse saac dabadeed hadday imanayaan waanu imanayna hadday anigu xidhiidhiye iga noqonayaan oo iga dhiganayaan oo odhanayo maxaanku dhahay madaxweynihii u sheeg waanu idiin imanaynaa ee waanu ogolaanaynaa siday maalintii hore markaanu isu nimi bay nagu yidhaahdeen xusbiga kulmiyow arrinta nagala hadli maysid xaqa yagiina ahayd inaanu ugala hadalno ayaanu ku ixtiraamnayo iska aamusnayo ka aamusnayo dabeedna dhegaystayaal edeb labaanu noqonayo halkaasaanu fadhin diyaar baanu nahay waanwaan kasta iyo wargelyo kasta iyo isu soo dhoweyn kasta iyo wadahadal kasta waxa qudha oo aanu leenahay waxa weeye waxa qudhaynu wax ku nahay waa dastuurka qaranka somalilan waa buugaayara intaan arrinta kala horraysa ee xusbiyaduna waa xeerka ururada kuma gabanayno kumana maxlaalayno doorashada madaxweynaha xeerku waxa uu ka ogol yahay ayuun baanu annana ka ogollahay
kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan oo u warramayay wariyaha v o a khadar maxamed cagulle sidoo kale khadar ayaa waxa uu la hadlay ama uu ka soo warramaya dhinaca mucaaradka iyo jawaabta ay hadalkaasi ka bixiyeen geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidin jeneral faysal cali waraabe ayaa difaacay qoraalka bannaanbaxa ay ku dalbanayaan isagoo guddoomiye faysal carabka ku adkeeyey in qodob dastuuriya u oggolaanayo sharcina ay ku taagan yihiin sida uu sheegay mudaharaadkooda annagu sharci baan ku soconnaa dastuurkaa fasaxaya wuu og yahay inaan anagu tuutoosan magalansaay rayaal marka haweenaha tuutoosan tankii ninkii aanu wada dhignay aniga kulmiye madagalansaay mudaharaad silmiya annagu inaan dowladda ogeysino dowladduna ay waajibaadkeedii nabadgelyada ilaaliso annaguna aan u sheegno markay guddida aanu samayno guddi markay cayinto meesha ay ku dhigayaan mudaharaadkii iyo dhulkay marayaan ayuunba inay keento u tahay nabadgelyadii iyo nidaamkii laakiin inaanu wax kale oo imanka aan taagan oo waajib inaan kala hadalna dee ma jirto ogeysiinta waan samaynay marka dee looma baahneen inaanu la kulano injineer faysal caliwaraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid ayaan weydiiyey tallaabada xigta iyo halka ay uga dhaqaaqayaan xisbiyada mucaaridka ahi xaaladdan cakiran ee haatan somalilan dhinaca siyaasadda ay madaxa la gashay tan kale waxa weeye dalku dalku wuxuu ku socday wadatashi iyo dastuur iyo sharci muuse wuxuu leeyahay sharciga saan aanu u jecelahay ayaa sharci ah sharcigii saas u yaqaana wuxuu soo jeceyay in sharci ka dhigto wadawada hadalkii iyo wadatashigii somaliland ku nooleedna wuu ka tegey shuruucii dalka u yeelay dastuurkina wuu ka tegey markaa dee wuu tashaday dadku hadduu tashadana dee waa la kala tashanayaa dadku wuxuu heshiis ku ahaa in wax la wadaleyda wadada ilaashado oo horumar la keeno oo dalka la wada ilaashado nabadgelyadiisa iyo wadajirkiisa intiiba wuu ka tegey anaguna taayda waa wadayna insha allahu tacaala xaggii looga dhaqaaqayana de isaga maanta midada daabkeeda hayee isagoo ha soo sheega xagga looga dhaqaaqayo isagoo wuxuu keenay kala dhaqaaqay anagu waxaan leenahay yaan la kala dhaqaaqno dalka oon isku haynaa isagoo xag u dhaqaaqaya ha keeno maanta waxaa kulan yeeshay ururada siyaasadda ee lagu dhawaaqay ilaa hadda somalilan iyo guddiga xubnaha diiwaangelinta afarta ee golaha wakiilada dhawaan ansixiyeen la dhaariyey ayaa kulan yeeshay sidee xusbi mucaaridahaan u aragtaan arrinta guddi aan magalansaay sharci ahayn oo afar qof ka kooban oo sharcigii ay ku shaqayn lahayn aanu jirin oo sharci odhanaya ururo toosaa la qabta aanu sharciga adduunkana ka jirin somalilandna ka jirin ayuu iska toxso uu iska wada isla waxaan ka daba wada dadkii buu le iscasila leeyahay komishinkii dee markaa dariiqa saawo gaarka ah ayuu galay de hadduu halkaa marno de qof kale mar kastaba qof kastaba iyo ururka ama xusbi kastaba iyo dadkuna dee iyaguna taladooda gaarka ay geli doona insha allahu tacaala anaguna talayda waa wadayna insha allahu tacaala waa gartay gudoomiye faysal cali waraabe wasiirka arrimaha guduhu wuxuu laakiin dhinaciin idinku eedeeyey in xisbiya mucaarid ahaan aad xisbiga kulmiye doorkiisii meesha ka saarteen oo aad u diideen in uu wada hadalka qayb ka noqdo taa ka waran tan uu leeyahay magaranaysaay asxaabtuna adeen asxaabtu dee waxa weeye stakeholder baanu nahay madaxweynuna waa musharax annaguna musharaxiin baanu nahay waanu siman nahay markaa ma aha inaanu magaranaysaay inuu wax taagan siday dalku ahaan jiray madaxweynaha ayaa gobasha dhigi jiray wuxuu soo kaxaysan jiray saddex magaranaysaa qof amba laba qof oo xusbigiisa ah jeermaad waxay soo kaxin jirtay intaa leeg guriga madaxweyneha la isku tiri jiray halkaasaa lagu lifaaqi jiray sunahaasaa jiri jiray commissionka marku jiray laga doodayay ayuu shan shan qof aanu saarnay afar iyo lixdan jeer baanu fadhiisanay adig waxbaanu ku hesheeweynay oo markii dambe magaranaysaay ayna soo dhex galeen international communityku marka arrintuina waxay taagan tahay wardee madaxweyne waxaa tahay musharaxnoo musharaxiin baan nahay dee noo digteed karayn maysida wixii aynu ku heshiina doorasho aynu wada leenahay ooaynu ku raalinahay oona sida ogna meeshaa ka dhacday soo fadhiiso xusbiyadaadana intaad leedahay waxba kuu kordhaya soo kaxayso marka inaan dahay saacadda dib u ridnaa dee meesha loo baahnaa ma diidane hadduu doonayo dee waanu soo diri karnaa annaguna guddoomiyaasha loo level waanu soo diri karnaa lakiin hadda loo filmaya madaxweyne ah waxaa laga rabaa yaa laga rabay inuu gobasho dhigo sidii uu nagu dhigi jiray riyaale siduu siiraaya nagu dhigi jiray ayaa laga rabaa
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucid faysal cali waraabe oo u waramayey wariyaha v o a khadar maxamed cakulle